Dallad ahaan, Mideya Foundation ayaa deeq raashin ah gaarsiisay afartan qoys oo ka mid ah bulshada danyarta ah ee ku nool xaafadda Sheekh Nuur ee magaalada Hargeysa, taas oo loogu talagalay inay ku afuraan bisha barakeysan ee Ramadaan. Deeqdan raashinka ayaa waxaa ka mid ah bur, bariis, sonkor, timir, iyo baasto. Guddoomiyaha Dallad ahaan, Mideya Foundation, Cabdikariin Maxamed ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka kooban tahay deeqdan raashinka.
ilaahay baa mahad iska leh iskuu keen keenay goobtan aynu maanta ugu talagalnay inaynu ku siino walaalo muxuu ahaa barnaamij ah afuri walaalkaaga muslinka ah marka bishu maanta horta waa taariikhdu waa shan iyo tobanka ramadaan marka hawsha waxaan ugu talagalnay inaanu kaga qayb qaadano oo aan la dareen noqono walaalaha aan haysan waxay ku afuraan kaan mideeya ahaan barnaamijkan kowdii ramadaan ayaan bilownay ilaahay fadligiisa maanta ayuu noo suurta galay inaan hawshan qabanno hawshani waxay ka kooban tahay muxuu ahaa saddex item oo ka mid a itemyada raashinada la cuno iyo saliiddii iyo waxa weeyaan muxuu ahaa sharaabkii iyo timirtii iyo waxa weeyaan baastadii intaas waa inta maanta dadku intooda badan ay u isticmaalaan waxa laydhahaa quuro daruuriga ama cuntada maalinlaha marka barnaamijka waxaan ugu mahadnaqayaa ilaahay subxaana watacaala marka koowaad mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo barnaamijka gacan mug iyo miisaanle ka soo geysatay waxaan leeyahay ilaahay miisaadka xasanaadka haydugu daro meeshaad ka soo saarteen ilaahay subxaana wa tacaala mid ka mafic badan allah idin soo gadaal mariyo ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu ilaahay dembiyadooda idinku dhaafo qof kastaaba meeshii ciilan inuu ka ciili taro allo walaalaha qaatin waxaan ilaahay uga baryaa inuu ilaahay u barakeeyo inuu ilaahay ka dhigo waxa weeyaan muxuu ahaa mid ay manficistaan oo ay muxuu ahaa ay cunaan ilaahay waxaan uga baryaynaa qof kasta oo hawsha khayriga ka soo qayb qaatay ilaahay miisaadka xasanaadka ugu daro guddoomiyaha dallada ay ku buhoobeen haweenka somalilan faadumo cabdi ayaa ka mahadcelisay deeqda raashiinka ah ee loo qaybiyey danyarta marka hore ilaahay baa mahadle dhammaanteen nagoo caafimaad qabna halkan iskuu keenkeenay bishaa rabadaan ee barakaysan aada baan ugu mahadnaqayaa ilaahay mar labaad waxaan u mahadnaqayaa tiimkaha maskiin kalkaalka inoo soo abaabulay ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro dhammaan intii kasoo shaqaysay intii la soo baxday intii dhammaan inta maanta halkaa aynu wada joogno aada baan ugu mahadnaqayaa tiimkaha halmideeye ee maanta masaakiintaasoo bishaar barakaysan ka farxiyey iyagoo miisaanka xasanaadka allaha ugu daraan leeyahay qoysaska ka faa'iiday deeqda raashinka ayaa waxa ay ku soo aaday xilli ay baahi badan u qabeen